bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta fayla dhegeystayaal ha ka dhawaada barnaamijka kulanka warsan barnaamijka kulanka warsan uu ka mid ah qaada doognaho ilaahay raalla ka nagadantiis badan munaasabada la koweynayay dhalashada nebi moxamed naxariis nabadgelye korshe ilaahay weela iyo geedka laqobaday qeybo badan oo kumida wadanka soomaaliya oo kumida magaalada baydhabo munaasabada magaalada baydhabo kudhiidan welibaa ku qeyb galay wasiiro ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed oonka horey wasiirka arrimo diinti oo qaafka xildhibaana culmawdiin soomaaliyeed iyo weliba mas-uuliyiin kale oo munaasabadaas ku qeyb galay wali kaloo barnaamijka hoo ilaaraalkanagada isinka dheegi doontaana madaxda mas-uuliyiinta xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo oo ku hadleen xaaladda maxaabuusta maleesooyinka jarta weliba xuseen kuhayne waraysi taliyaha xabsiga dhexe ee koonfur galbeed kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan weli kaloo barnaamijka uu ka dheegi doontana madaweynagii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo kii kumeel deerka sheekh shariif sheekh axmed weliba deerana magaalada beledweyne meelasi oo fatahaad dhowaan webiga dhibaatada danka jeysaday wararka qaar weliba sheegaan intay lamadaas madaweyne diyaaradiioo saarraayen hawada marla kunagi hatab wararkaas may ku jara barnaamijkii ka dhegi doontaan ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayrana gelinkii dambe geeka faransiiska iyo anduuli madaweynega dowlad goboleedka hirshabeelle weliba ku hadlay wararka sheega intii lamadawe madaweyne ee hore la kunagi hawada qodobadaas iyo qodobo kale iyo ka dheegi doontaan oo ilaahay raalla ka nagada barnaamijka kulanka warsan
arday waanahayo ubaxii wadankaanahayo
dugsiga hoose dhexe ee kaafiye akademi kasnay hadalka fadhigahan ku kani kaafiye akademi majadku kaafiye kun ikow mara aqoonkuwa kaafiya koowaad fasal bilaawshay dugsiga hoose kaamilshaya kuwa kaafiya yeedokin keedsanta barashada dugsiga dhaha kufow ikidin waljarow kasanka kiikoodii kasiranka hooshow cidlankii dhisow aas-aasa qodaya ilmalan bardowna ilifaha ku bilaawaya akhyaari ogtiina intii dugsiga hoose dhexe kaafiye akademi lakufuri arlaadun baydhabo ar cabdulle waran fiican walaal maxay tahay carruurtaan agtaada buuxda aaway iskuulkii afar sano iyo dheeraad bay dhiganayeen iskuul aqoontoodana ma dhaafsana iigu soo celiyo cashar ma soo marin anna waan ku khasaaray qarash carruurta ma lahan cilada ee waa iskuullada ka booda fasalada kurbaha ku dhaaftee kaalay dugsiga hoose dhexe ee kaafiye akademi iskuul kuwii horaan ilaawina kaafisa muxuu yahay dugsiga hoose dhexe ee kaafiye akademi maybwa inbadan iskoolkii arlaadun lakatawinaayay ujeesheeni u siiyey ini owlaado ku dhisa aqoonta dugsiga hoose ikan dhahaba kaafiye akademi unagiyaha kubarmoos aqoontis kaamilu waana kaafiyaas iskoole kenya iskoole kale kabo manfadaayo kobolaylagalade kahaji dugsiga hoose dhexe ee kaafiye may baaliyaa qayb dugsi qur-aan eh oo lanka talgali ardayda iskoolka kaafiye akademi mayba uusakiyaaley isgoyska samafom may banaha saaranya jid ee daaga galow i c r c wali faahfaahintaas dheeriya wayba idinkula xiriiri kortaana teleefon lambarada shalay eberli hal sagaatumi ilaa ma toddobaatan iyo toddoba konton iyo toddoba eberli hal siyeed soddo iyo siyeed sagaali shan toddobaatan ama iimailka kaafiye
dugsiga hoose dhexe ee kaafiye akademi dadalkii la yimide allahyo i gargaar amin amin ilahayo i gargaar
qodobkan ku hore barnaamijka ka qaadaan welibaah weliba geeka magaalada baydhabo lakaqobaday xus la kuweynayay dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelye korshe ilaahay weela may baana ku qeyb galay xuska oo kudhihi magaalada baydhabo mas-uuliyiin ku tirsan wasaarada warfaafinta awqaaftii diinta iyo weliba xubno kale hataa mas-uuliyiintii goobta ku hadalay oo aniskajar culmaawdiin iyo wasiire iyo xildhibaanaba hadaladii weliba kumid tahay
يوم يوم مجيء التفاعل مشايخ ثاني شكلي وقت وقلل
aawadiye saacado ka koobo may gaabsaday ilaahay mahadishukule may eedyeen salaamay mashaayikhda oo maad culimada ajalada oo herkoo ka galbeeda geeg ilaahay nasiibanka waalid inuu unusulo xaquuqii balaha sharafa mawluudi nabiga calayhi salaatu wasalaam wasiirka wasaaradda awqaafka ama diinka koonfur galbeed wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirka hoyga bicida ibraahim aada iyo aad yaasin salaamaya mas-uuliyiinta kale xildhibaanada iyo maran insha allahu culamaau diinka ahlusunna waljamaaca saqiir iyo kabiira nisaa warijaala eeda mahadsantin hamiraad shamiraad iyo maxabada nabi maxamed calayhi wasalaatu wasalaam istinqabtanaysan hoojideen umuuma insha allahu subxaana watacaala ilaahay waxaan ilaahay riiska deeraadaanay waala maybu waxaan daa'ido ah dadana wanayna dardaarhan doona maysin kala dardaarmaana sida sheekh siin sheegay waana la sheegaa u badayiin bidcana badanta laakiin bidcada teew ay eray salaamu calaykum sugu bidcow heeli hore aynu ku ernay maybuaha bidcada lamaysan maasaler sheekh sheegi أدري ولن شيء ولن شيء ديغان ديغان إن ديغان وقبنا وحد مركز سوق بكم محان تدول ديغان وحد تدول والأرها وحد ما يقول ما إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قاضي هرتا أما قاضي مولود يدري بالنسبة ربيع الأول أنا عف أربي هو ربيع الأول أنا مولود علم العالم بيلي بالله زكي محرم أنا زكي علمي بيلي maynka biyahi culummada inay walwar inay walfasirto luuqada dadka markaas meelo degan ama hayba culummada ku turjumaasa luuqadu inka fasirto mawluud maagi may dhahay dhalashu zeke may dhahay walada muxaaramtooda dhiigas zeke dhaleh belena muxarama dhaleh laakiin muxaram afcariyi afin galaan mayna gale zekena gale lakana muxarama dhaleh laakiin oo rabiicul awal kasaane arabihii ama mawluuda kase haa bil mawluudaaw tinaba dhalaayo ay kasaanadu sidaa dadkoonan sheegay ay sheegay mashaa'iga sheeg mashaa'ikhdana musasaahayti sanadka oo culmadu sanad yow culmadu sanada dhata min ilaa sanad ilaa nabina maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa sayd jibriil gudeere علمنا السنة نفسه علم السنة ما هي ولا حديث صحيح صحيح أن اللي يبغى سنة إيه هو ير يروق وشيء أخر يو علمنا السنة هو اللي سنة مشايخ التصوف وشيء بيجسمه لو حصايا بارشي سيا إلا والولبا مركز أيو كتر جماعي السنة ولا ولا haddana maybuha dooga dheereehaay warka kaleha doog badaasmaybasi sheegay saacadun wali ku bilaaway mawluudka calayhi salaatu wasalaam hoob qadayna ama degdaar baseya doogahaay ama iyo mashaayikhdan wasiiriinta iyo waliaradu rooga oo banaanka walijara horta daraalkana xasanyeed waana guurana la ra-ay banay hoobka soo horta dadneliyaas dad dadweyn ajiliman dacaalkaadahidankikii weeray xabiibkas maxabadiskiin kaweeri ajiib usuun xurmay usuun haka xurmay weerantiisa ka kuwayti weeran erisheena ka baa may falaanaha in absulaku guuru culmadaana hor socdaas madaxdaana hor socdaas ilaa baydhaw kasaanaan fade naxarista qublaas hoostee ilaahaynayga naxarsaa dhibaato garta banaanbahay ku weeranaan ummadaha ilaahay ka tuuganaan wabilahi towfiq salaam calaykum warahmatullahi wabarakatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك فضل إلهي هدم إلهي وكان فضل الله عليك عظيما إلهي فضلك وكأد أكبينه حين قال الله زجي عليه الصلاة والسلام لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منه أنا مرتي يعني إلهي قلط ويسري أمضون ومؤمنين تأب من تبيوغم إنه إلهي نبيه أنبي عليه الصلاة والسلام فضلك رسول رحمة إلهينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ما تفضل رحمة ذلك مدد آيام أو أن رحمة أمك إلهي تلمامي تلمامي ما يحب ينسيه ذلك نبقى عن رحمة عليه الصلاة والسلام وسعت كل شيء من الأري لن قصد بن هارستا إنك يمكن لا يستاوي حتى إبليس كتري عليك لكن إلهي ما يقول سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ما هكذا قالت دونك باتي إلى أهل الكتاب ورونك جرانا إلهي رمايني تكذان إلهي قصدان وقال رب العزة ما يخاص الكوالي ومضم الله محمد ده ونبقينا محمد هاي الرهان الذين يتبعون الرسول النبي إلى كلام كتاري وشغلني رسول الله إنه لشيك عليه الصلاة والسلام ما يتخدمي فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ذات إلهي رمايان ونبقنا الرهان فالذين آمنوا به وكمايان إلهي نبي كمايان هذا نبقى الرهان واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آية بعد شأن ما رسولك النبي عليه السلام قرآن كلا هذا الأرض قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله والنبي واتبعوه لعلكم ترحمون هو النبي الذي أنزل معه مركا بارك الله فيكم أن تصدقوا ما الدليل من أها أما تصالح من أها أن رسولك عين الرحمة إيه نهار إلى آياتين أوه حديث الكاري أنا رحمة الله المهداة ونعمته المزداة ما يها نحريست إلهي أو إلهي سيهديو ياها نعمديس أو إلهي سيسينا أها فعلا ساسواري حديث يا مالي أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤية أمي التي رأتني في المنام دعوة النبي إبراهيم ما يتمامي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بشارة عيسى أنا بقتل معه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أما رؤية أمه فقد رأت أنها خرج منها نور أضاء منها قصور الشعب أميك لو قلنا عليه الصلاة والسلام إن آمن بنت وهب نور ركبي وقصور الشعب ركبي فرآها من بضاع مكة داره ومغناه markaan taasoo markayna la tijeeye ma meelo ka fahmaana in rasuulka ilaahay raxmad ilaahayani dari'eye naxariis ilaahayani dari'eye oo fadlo ilaahayna siinaye oo muxamed ilaahay ka fadlidi umudowaykada haddina wuxuu khilaaf ungol halaagay jiray laakiin umudoon halaagii oo istisaabkahay jirgooyhaay maka dhiyaw lan arago qabriya iyo wali aakhar ushela meelo arkatintu hantaas ka bacda may aad iyo dhan dhegeysanay khayr alla sii culummadii oo horeydii شريف محمود يا شيخ ميرس ما شاء الله المشايخ الفضلاء بلدكم تدكي علمتي أداء كبوبي كمدين أدلتي لو البطن كشاكا إيه كم عاد سنين والدقيق آيتكم آه يا حديث يا شاكا ما عدا حديث يكي دنبوي شيخ ميرس أدنى أهري ولا كيري حديث كاس كيسو أرمي كي دقال دقيق كان إنك دكتور لأن دقون أو حد مولود جديد أيام كل ما يتراس هنا لينا دليل الكوين وراديو يا المايوا نبقى مصوبين خلافنا مصوبين أصحابنا مصوبين تاسا وليت علم بيدون الله يديك رأى لنا قضاء يديك رأى هذا مركب مركب يولي رسولك مصوبين هذا هو الحديث مختلف عن شان أو الجنة حديث كم الجنة كتابة سنة كل مكيالا مركب موجودة إذا بين كبارهم هذا هو الكاس أيدنا ما ينغضاته لبك مصوب بين فقط يسيك أماني حجي أنه كويس لكن ولي كتوه لازم ميزة مو مركا ولي كلا حجي أنه شيء يبادت كفيلم كفاينيك أه أبو بكر أساسري عمر أساسري ما والبضل كلا ونبك وينان شيء يو أرهن يا جرام تاسم وفيلم مركا ذات كان مولود كهذا إيد إيد الكتوه هيا ما إيد الحجي صدايانا نبك مصوب بين ولفضل المصوب بين نعم ولمدن هذا قرنتي منصوب بالشاغن لكن وضبل التبع ان تبوك الدليل معه القاعدة الكلية عند كل العلماء ليس الترك دليلا على عدم العمل والله كتبي دليل معه والكتبي بما يصوب به دليل معه ما دليل غضبه إن لا فيري ولا لصوبي والفيلوى أموافون ولي بما إذن جيلا أفكي أنا كسائك دالة كون لكن أفقد دسمو هنوك دهو أيام وأفصمالي كان طبعا يقولوا قرم الواجب له إيه إن هو يركض فاهيم أنا تيجي بيوم لأن ذاتك آد آد الكلاد غبة بيوم أما ذاتك أي مستحضر وحكو شبان أفكان أي ذاتك أبو شبان وإليه نبيك ما سمينين أصحابتي سنة ما سمينين markisaa darteeda in la sameeyo wax jiro ma aha sheekhan sheekhiina sadalkiisa waxaa ka mid ahay wax badan oo diinta maxaasinteeda ka mid ah oo aasan nabiga samaynin oo bacdigiisa la sameeyey calayhi salaatu wasalaam walow khulafadaa sameeyaan cumar ibn cabdilcasiis khulafada oo arbacada ka mid ahayn ninkaasoo khaliifu raashid aan dhahay isaga oo shan uga ah laakiin axaadiisu rasuulillahi sal slam asaa jamciyey ما كان هناك بخاري ولا مسلم ولا سنن النسائي ولا أبي داود ولا الترمذي من عهد عمر بن عبد العزيز أي الله الله إلا تدبيريو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان أمري محمد بن شهاب الزهري كان عنده تخصص خاص بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان محدث من التابعين ما كان زهري وأروري وح الله روحي أحاديث النبي أها سو أروري أو كتاب كان كسميه ما كان إصحاب ذاتي كتنبيه أي سميان مصطلحات الحديث أمهات الست المستدركات الم... السنن أنت يا مركي لقوري وحفي عمان لقوري بسمايا وحفي عمان لقوري سيدي قرآن كبه مركي لقوري حتى ما تبين أيدينا نوميا هذه قفك القرآن حافظ قاعد انتو معلمين دي عيد انتان قرآن كيف روك بحلها لكن والله قري وأنا مات إلى يومنا هذا وكيف أيدينا كل جيد حديث النبي بعد قيسان القري إلى هدنا واحدنا marka waxa la dhaafay daliil ma ahe wax la sameeyey ee daliil noqona الترك ليس دليلا على عدم العمل وفي الحديث الذي سمعنا الآن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وأقول ليه سنة حسنة ليه سنة سيئة لما دهن هذا السنة هو واحد جديه وفي واحد عن جدينا أجر في ذو الأهلاء وفي قدم يعمل فيه واحد منك جدينا واحد محاكمة أه shuhuudtaan oo hadda ku jirto aduun adduunka xafalaadka oo macaasiyada iyo khinaa iyo fasaad lagu samaynayo ayu ismin hada haato ama ayu musamaa laga sameeyo wax ilaahay looga fogaanayo oo dembi kaa gaarayo oo qadab ilaahay ka soo dhacayo hadihi sunna sayi'a marka qofkii camila sameeya ama jideeya asigana dembigeedu leeyahay qofkii ka dambeeyna dembigiisu leeyahay wax fiican ninkii sameeyana ajarkeedu leeyahay wixii ka dambeeyna ajarkeedu leeyahay marka waxaan isweydiinaynaa hadda jalsadaan aan fadhino maxaa dembi a ka jira hala sheega maxaan halaynay qur-aanaa la akriyey nabigaa lagu salliyay calayhi salatu wasalaam siiradiisaa la akriyey wilaadadiisaa laga sheekaynaa ama bishaan oo la soo waday maxaa dhib ah ku jira meeshaas ummaddii soomaaha in nabigeeda la baro calayhi salaatu wasalaam ummaddii diinteeda in la baro soomaha ra'si diina nabiyuna maxamed salla alay wasalam dhalashadiisii loo sheego meeshuu ku dhashay meesha uu ku dhintay siduu u hijrooday siduu diinta u fadhiyey siduu u jihaadi jiray gaaladu ula jihaadi jiray akhlaaqiyaadkiisa siduu dhaqankiisa ahaa oo ummaddu ugu dhaqmi jiray alayh salatu salaam tawaaduciisa zuhdigiisa waraqiisa xayaatuhu sala allahu alayh wasalam wa kullu maa kaana wasfan lilnabiyi sala allahu alay wasalam in ummaddu loogu sheekeeyo wax fiican waayo wax xun ma aha waa war fiican oo dadkana ay dhegaysanayaan maa ra'aahu lmuslimuuna xasanan fahuwa cinda allahi xasan waxay muslimiinta ay u arkaanoo fiicnaan u arkaana waa wax fiican marka camalka la sameeyey ayaa la fiirina ma aha jalsada ma jiri jirtay mise ma jiri jirin ma aha camalka laga sameeyey muxuu yahay camal fiican waaye ilaahay loogu dhowaanayo oo sheekadaas nin kastoo muslima qalbigiis raaxaysanayo dayib tan labaad haddii dhalashada iyo nuujinta iyo maxaa loogu sheegayna ay leeyihiin fa haadaa kitaabu allah baynana wa baynahum kitaabka ilaahay markaasi noo ah wuxuu ku sheegay kitaabku qaar ambiyada qaar ka mid ah dhalashadoo sheegay nabi muuse alayhi salaam nuujintiisu sheegay sida loo nuujiyey ismac qowl allahi tacaala nabi yaxya markuu ilaahay sheegaayo dhasiis waxaa ka mid ahayd wasalaamun calayhi yowma wulida wa yowma yamuutu wa yowma yubcadu xaya nabadgeli korkiisa ahaato nabi yaxya calayhi salaam maalintii la dhalay imaadantu dhimanaayo la oobsanaayo imaadantii asigoo nool la soo bixinaayo dhalasho haddaad diidaysa yooma wulida ish macnaa tahay maalintii la dhalay ma tahay maxaad idhi nabigeen wulida sal alla alay slam bimaka wahaajara ila almadiina wa tuwufiya biha intaas xagbada maad lahay مولوده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي أربعين وعمره قد جاوز ستين نبي الله عيسى إمامه أساء كلا إلهي بك حكاونا والسلام علي إيش يوم ولدت نبجلك وكيكها سمالتي الإدلي لإدلي ولدت هذا بجيسه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا qofkii marka diidaayo nabi dhalashiis maxaa loo sheega wafaadkiis maxaa loo sheega noloshiis maxaa loo sheega intaasa ku filan intaasa ku filan aayatii kale hadda aan sheekh maxamuud aan ka maqlaynay wa kullan naqusu calayka min abaa'i rusuli maa nuthabitu bihi fu'aadak waa ku jirtaa ambiyadii dhan ayaan qisadooda kugu sheekaynayna qur-aanku waa aragteen qisasta ugu badan walaqad arsalnaa nuuxan arsalnaa ibraahim yani allah yataxadas biishaab qisas alambiyaa maxaana loogu dambeehay linuthabbita bihi fu'aadak qalbigaaga inaan ku sugno inaad ogaato waxay kaa horreeyey dhibaatadii ay qaban jirtay ay say ugu badbaadin jireen oo ilaahay ugu garbisaagi jire ugu gargaa innaa lanansuru rusulana waladiina macahu fi lxayaati daamanuu fi lxayaati dunya wa yowma yaquumu rishaad waa saas marka haddii nabigeena u baahday in qalbigiisa laga dejiyo qisas alambiyaa soo anagu uma baahnin in nabigeena loogu sheekeeyo qisastiisa iyo taariikhiisa aan ogaano si qalbigeena ugu dego ayib waxaa kaloo ku xugo nuujinta la sheega wabadat fii radaacihi mucjizaatu laysa fiiha can alcuyuuni khafaa'u id abathu liyutmihi murdicaatu qulna maa fi lyatiimi cana ghinaa'u faatatu min aali sacdin fataatun qad abatha lifadliha rudacaa'u nacam waa sheegaynaa qur-aankaan ugu daynaynaa intee idinka martay adag wa awxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciih nuuji ilahay wuxuu le waxaan u waxyoonay ku ilhaaminay أم موسى عليه السلام أنا نوجيسه فركا نوجيت نبي موسى وقش عيب القرآن يا شيخ نوجيت نبي محمد وادي ذي هذا كلام كلام ليس بمعقول وإنما هو سوء الفهم وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين بارك الله فيكم وحتى راعية راعية qofka bani aadamka caqligiisu wax badan ka fahmi kara aabbahaad adig aab waalidkii ku dhalay haddaad soo gaarto oo cumri la qaadato oo ku tarbiyeeyo wax ku baro uu kaa dhinto bacda cumr tawiil uu dhinto in lagugu sheekay ma u baahan tahay maya waaba joogtaa adaaba la joogay adaaba la noolaa qofka wax kugu sheegaya adaaba ka ogaan qadan laysa alyaqiin almucaayanatu laysa alkhabaru kalmucaayana adaab arkee lagugu sheekayn maayo nabigeen casa markaay leeyihiin abubakar maxaa ku sheekayn waaye mawlis maxuu sameyn waaye waaba la joogeen salluu waraa'ahu nadaruu ilayh wajalasuu macah wajaahaduu macah waakaluu washaribuu macah kulluhum calaa cilm وعلى يقين من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وحينها أحدهم كان يقول ما كنت أضيق النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم in indhaha keli aan ka fiiriyo ma awoodi karin hiibada igu jirto ilahayna waa edbiyey laa tarfa wasaaطaku fawqa sawti nabiy laa tukadimu محمد وعلى الآل معلم الكرماء رب صل على حبيب محمد نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلهي سبحانه وتعالى كما هم نغانا إلهي نوافجي ما لم تندق إسلام كه آمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إني أسهاي خاتم الأنبياء والمرسلين dadka aaminsan oo maalintii maalintii shalay haytiba caalamulislaam iyo naytay koonfur galbeed iyo soomaaliya ku kusurnahay ilaahagiina waafijii subxaanahu wa tacaala mahadiishu isku leh weli kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan kama hadnagaane allihiisa mudismiyin furi abaarogii dheerayay dalkan soomaaliya ha mari gaar ahaanna gobollada koonfur galbeed soomaaliya ha mareen ilaahagii umut isku damqaday dalkan dowlad dowladnimada ku jirtoona eed la ciibsan dagaallo iyo naytay abaara hana nageedeena halakeeyeen intii dareemi igna haysadii ummatis سمكم مدونة انجي قلت إلهي ما جيوالو ضرورون كور سارين نمعد النسي إلهي أن كما نغانا سبحانه وتعالى ولي كلام كما نغانا وزارة الدين تا يونيتي أو غفتكم فرق البيت صوماليا يونيتي علماء الصومالية أهلكم فرق البيت صوماليا oo eedin weynayay maalintan dhalashada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ee nin la weynaayay ha abaabuleen wakhti badna geliyeen jihdiida badna geliyeen inaan ka mahadnagaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam hosjaylankiin ogolaaya ana olama miyihi laakiin haddii ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala annagii rasuulka calayhi salaatu wasalaam khuluqay abuurya kasalliye malaa'igtaan abuurdini nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama kasalliyaaya haan ilaahay rumaay isiin weli siin kufaday nabagii ana khalaqay hasiin diri ini isin kasallidan dadkii islaamka e dabcan qofka iniisa mu'min ama islaamay culimada weli ka tilmaamasa inuu salaada tukudo qofka hooba salaada ilaahay tukadaa oo ay nabiga sala allahu calayhi wasalam kudishooysahay ususuubiyo niis islaam ayaa la sheegay dunuubto kaleedoo yaryarna ilaahay subxaanahu watacaala salaada intuu iska dhahaleen anigu dhaafan ku yaab laakiin tukudanee hal maalin ama hal dhagiga ataxiyaadka madiisa kajara nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam in xusaana waana an kasalyaana weli waa haa xaasha ilaahay subxaanahu watacaala oo og dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hoteelka bakiin lamada kun toman iyo sadiidii aasaaskii dowladnimada muligeeka haysana abaabulshee iska dubaritiya dad badan oo reer koonfur galbeede culimo leh sheekh xasan kumidey maalintii inta la kooyay hoteelka waqadu nagaday meel geemaryadana degnaay laka alay una kashanka ku haaganay sheekh xasan iyo nairobi muddo sagaal bilood aan dhawaaq hoteelkan roogi walowna geeka haysan oo nidaamka eh habu isku tabardaranaaday habu laciif isku haaday nidina ku aas aasay ahay ini geeka shan sana ama afar sana iyo nay walla jaraan kubaada walowna madiyada inta kahayni wali hayna walla erawni dadkaana dowladnimo helaan dowladnimada iyo weydiyaayaan noocaga iyo eta ilaa hadda maldeera laakiin aasaas dowladnimo weydiyaani kulamo badan yaa wiilkan ka dhoran iska kooyni basho iska galaana basho kaheliyaana laakiin falilaahi alxamdu goroshadii dadkaana hormuudkii madaxdaana weli suurtageliyay hoteelka ini koonfur galbeed soomaaliya bilaawshay aasaas iyo maamulkan hadda jira inta lagu aasaas laakiin ini marlama shansana kubaatan hakanagada ama kooyo iyadoo wala laka xusohaay ama laka suubiyahay ama lana iska kooyayin dhalashoodii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ini ati weli u ahaa dowladna walka aasaasi nebi moxamedna walka xusaa ilaahay barakahay hoteelkan dadka isku leh aasaas dowladnimo iyo naytooy walaagii iskaalintii isku galay intii culimada wal xusaas shantii sana laha dhaafi inaskoo intu dho aan culimmada aan dhowahay sanad waliba kula qiib galaay laakiin kulum intu dhon xajmigan le malku suubigan la mashii'a suurtagelin ilaahay subxaanahu watacaala suurtageliyey ahaanshaha dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya jarawsha in dadsho oo gorodeen dalkan soomaaliya erow shantabee lama deegaanshiya ka nagaday ini dalsho dibanka nagadaa noo noolayaanoo culimadii ma kooyto mutananiska kooy marka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xusaana dhalashoodiis maylan sheega hoobalaruna dowladana xaflado badana hanuun gobodaan weli lukiyaabe maalintii maamulka la aasaasay gobodaan maalintii caafimaadka gobodaan maalintii oo balaanta gobodaan magalkuusu maalin bimille rijaal qawaamuuna cala nisaa marka mawar badan gobodaan laakiin wala una geedka inta aan roogna walku qiimo badan dowladna ma dhowda fadna shacabna mana isku koyfan marka ilaahayna bisan barakaaye ilaahayna wada barakaaye culimada reer koonfur galbeed soomaaliya wadankan taariikhiyan sida una ku warqabnooba soomaaliya madidiintaha galaasay islaamka la qaadadaayay bariga ukooyasay koonfurta soomaaliya hangudubaasi diinta islaamka deegaankii lahanka bahaayay lankooyayay lakufanayaayay jinsoor la eraayay dadka diinta daquudiga ayaa reer koonfur galbeed soomaaliya ah dalkii diinta laha ku dheeri deegaankii diinta laha ku dheeri yawa ena ilaahay caza wajal wali ku tuuganaya culaysyada nahaysada oo iniga kala duwanaanshaha fikirka iyo aragtidan ilaahay inigi faydana mari wali faday sanadkan sanadkay biidni illaahi tacaala unoo antan nidaamkaana dowladnimo ku faylay culimadaana walaagay gudaha iyo naytay bannaanka roogaana dalkaha ku naglaayaan wali fadaane in ilaahay subxaanahu wa tacaala nijadi walinii la roogeed jaaliyadda koonfur galbeed soomaaliya aan ku dareera oo codsidii inii haldagiga dabcan siduu isin sheegay walaalkay inaysuntu ku hadal fadooa ma ahe marka eryada sinsalaame wasiirka kolley walaay la ero fadii ya ere nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam hamiina xusaana giga xusaana maalina xusaana shaqsi un xusaana kooxa un xusaana dowladnimo ku xusaana nabageeni laka salli gaaladaba qarohayta weli leynaa maalintii nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam qaladiyo islaamkan hambaliyeeyana yaliin gaalada haddii gaaladii bakiin hambaliye hayto maalin maalintii nabigiin qaladiyo iyo lata adiga islaamka haytay nabagna rumaysanayki inii ada durtoob ini lugfayliya gaba eedamaasatay salaamaalaikum
anuu maxaan la yidhaahdaa waxaan salaan idinkaga sidaa oo diiran inaad iga aqbashaana aan rajaynaayo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagare oo qalbi ahaan idinla jiro idinla joogo wax meesha lagu haayana raalli ka ah xaaladda dowladnimada oo maxaan ku ihahdaa culayska saaran dartiisa uu la imaan waaye jeclaana inuu xafladdan kasoo qeyb galo guddoomiyihii guddigan oo annaga dhan nooga sarreeyey guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo madaxweynaha u wakiisha arrintaas ayada ah asagana qalbi ahaan u nala jiraa safar oo maxaan ku ihahda magaalada muqdisho jiraa asagana maxaan lahahdaa si khaasan waxaan u leenahay maxaan lahahdaa guddoomiye waa mahadsan tahay hooshii quruxda badneed oo nala soo qabatay maxaan lahahda waxaan rabaa inaan markaa intaas ka baxay aan salaamo culamaa udiinka maxaan lahahdaa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sheekh merisa fadhiyo waxaamad sheekh maxamuud cabdilbaari wasiirka warfaafinta wasiirka macdanta federaalka xildhibaanada guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka degmada maxaa la yidhaahdaa inta axbaabta oo kasoo qeyb gashay oo culimaudiinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya khaasatan culimaudiinka ku dhaqan degmada baydhabo waxaan idin leenahay soo dhowaada qalbi wanaagsan ku soo dhowaada insha allahu xafladan xaflad ka qiimo badan ka khayr badan oon isugu imaan lahayn inay jirto ma umaleynahay maskaxdeena way qufulantay waxaan rabnaa qufulkaas isaga oo shayaadiinta ay ku xirteen in laga bixiyo laga furo qufulka ugu weyn waxaa waaye sidii naloo waday naloo waday naloo waday naloo waday in diinteena nalnacsiiyo ama aan nacbanaano inna lagu wado walaalayaalow si kooban markaan u nidhaahno nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam horta ma dhashay waa dhashay sooma aabbihi hooyaa dhalay sax sida annaga hooyo aabba noo dhaleen ay hooyo aabba u dhaleen laba nebiyaa jirto nebiyullaahi aadam aabbay hooyo ma leheen nebiyullaahi ciisana hooyuu lahay aabbo ma leheen inta ka soo hartay aabbihi hooyaa dhashay bilaahi calayka adigaas tacbaanka oo tacbaanka oo tacbaankaa maalintaad dhalatay maalmaha kaaga qiimo badane maxaad ku diiday sayidul anaa maalintii la dhalay inay maalmaha kaaga dugnaato asagaaba sheegoo yidhi maalinkas isniinta ah maxaad u soontaa markii la weydiiyey muxuu yidhi waa maalintii la dhalay maalintii qur-aanka lagu soo dejiyena waay sax adi marka meesha kal mar sida maalintaas rasuulka sal lla ly slam oo u xusay sida aan u xusayno inay farqi u dhexeeyaa suurtagal ah nabiga calayhi salaatu wasalaam salligiisa waxaan rabnaa dadkeena wax badan fahmaan salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabigii markuu warsaday wardigayga saddex meeloodoo meel ma ka yeela wuxuu yidhi fain zidta fa huwa khayru lak haddaad ziyaadisid khayr ku bata waa waday wuxuu yidhi mis ma ka dhiga wuxuu yidhi fainzid wardigeed oo dhanna ka dhiga wuxuu yidhi haddii aad sidaas yeeshid tukfaa hamuk wayaqfur dambuk haddii aad wardigaadoo dhan ka dhigtid xabiibullah calayhi salaatu wasalaam wardigiis dembigaadana waa la dhaafaa humuumtaadana waa laga qaadaa marka salli waajib waaye aayadihii maantana la akrinaayay ilaahaygii nebi maxamed abuurtaa ku salli malaa'igtaa lagu xijiyey annagaana la amray qofkii ku salliyo wuxuu helaa maxaa la yidhaahdaa ajirka hadda aan soo sheegna man sallaa calaya salaatan waaxidan salla allaahu biha calayha cashran qofkii hal mar nabiga calayhi salaatu wasalaam ku salliyo ilaahaya toban jeer ku salliyo ambiyadoo dhan su-aalahoodii waxaa lagu siiyey adduunyada sidaas darteeda maalinta qiyaamo markii la tago nebi kasta lagu ordo wuxuu dhihi doonaa nafsii nafsii idhabuu ilaa kayri anay deydii haysataa qofaan ani ahayn u taga sababta su-aalahoodii intaa lagu siiyey mid walba waa ankaartamay nebiyullaahi muusa fircoon uu ankaaray nebiyullaahi nuux qoladiisuu ankaaray nebiyullaahi ibraahim qolaa dhibtay oo dab ku riday inkastuusan ankaarin laakiin su-aalahoodii mid walba nafsii nafsiyuu leeyahay nabiyunaa muxamadin sala allahu calayhi wasalama lasugu tagaa wuu baxaa carshu raxmaanu hoos tagaa ilaahay u sujuudaa madaxaada kor u qaad weydii waa lagu siinaa yaa allah yaa allah maalinkaas ambiyadii naga horeysa qarniyadii soo jirtay iyo annagaba shafaacatu muxamadin sala allahu calayhi wasalam albaabada jannada lagu fura jaceelka noocaasa hadduusan qalbigeenna ku jirin allah noo naxariisto axbaabi fillaah salliga rasuulku waa waajib macnaheeda qofka aan rasuulku ku sallinin maalintii shanta salaadood qof aan tukaninuu la macno yahay qof aan tukaninna waa laisku haystaa gaal waayo gaal maahan muran ka jiraa halkaasuu gelaa laakiin salliga dhalashada noo kala saara salliga waajibuu nagu yahay kan diidano kan ogolow maxaa la yidhahdaa kulligeen waajib nagu yahay aan ku sallino waxa maanta meesha aan ku haynayna salliga ahay waxaa soo haray dhalashada dhalashada nabi maxamed sal ly slam waa dhashay hooyadiis waa la yaqaanaa aabbihiisna waa la yaqaanaa maanta dhanna nalooga sheekaynayey laakiin waxaan rabnaa inaan idhaahno mawlidkii rasuulka dhalashadiisa sala allahu calayhi wasalam waxba kama jiraan waay bal kuwa gaalada ama kiristanka ama kuwa kalena xafladahooda inaan ka shaqayno aan caawino oon kaadimiin u noqono mideennana aan idhaahno waa waxba kama jiraan sheekhsee waay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa annaga maalmaha waa nooga qaymo badan tahay wayna nooga duwan tahay waxaan meeshan isugu nimid bilaahi calaykum kaamirooyinka horteena yaallo waad arki doontaane hal shay oo munkar oon samayna noo sheega ma nagu dhex jiraa hal shay oo munkar ah oo aan samaynay inta maanta aan meeshaan fadhinay saddex saacadoodaan fadhinay yaana tusi kara khayr iyo salli iyo xabiibkeena inaan xasuusanno dadka kale oo khaafiliinta aan nidhaahno war maanta maalmaha ka bedelane maalintaa waay waxaan rabaa warkay kusoo gebagabeeyey maalmo ilaahay qur-aanku ku sheegay oo aada u fara badan waxaa ka mid ah kaswatu badrin waxaa ka mid ah baycatu ridwaan laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara maalinkaas iyo maalmaha kaloo la midka aho ilaahay qur-aanka uu ku sheegay meel lagu hay maaragtay maalinta farxalka maalinta aidiska maalinta xawayaanka maalinta dhirta maalinta bilcaamaha maalinta fulaan laba boqol oo xafladood maa anzala allaahu biha min suldaana maskaxdana looga qofulay markaasaas waxaa diide kaale xabiibkaada calayhi salaatu wasalaam meesha loogu sallinaya kasoo mid noqon waxaa leda eh meel munkar iyo bilcaano qaaqaawan ay taagan tahan waa fiirsane ish hada waxay daliil u tahay waddada aan hayn waddo qalloocan oo tii ilaahay soo deji aan ahayna shaydaan iyo dad hawadooda raba nagu hagaayaan haddii aan soo noqino ilaahay aa noo naxariisanaa waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo maxaa la yidhahdaa kelmadayda oo aan aan aan warka kusoo gunaanado fadhiga fada faraha badna aad fadhiseen kuleelka aad fadhiseen waktiga aad qaadateen ajar u niyeysarto inuu ilaahay ajar naga siiyo xadiiskii ahay qoom ma kulmaan baytun min buyuut illaahi kaasaan qaadanayna gebagabadii waddankeenna khaasatan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya ilaahay raxmadiisii muddo naga maqneed markaan helnay waxaa ku dhex jirto maxaa la yidhaahdaa masaa'ib zaracii inuu abuur milaa yahay roobkii maxaa la yidhaahdaa uu zaa'id noogu batay marka hore waxaan leenahay allahuma ajcal xawaalayna walaa calayna ilaahu subxaana wa tacaala raxmadaada kama rooreyno raxmadaadaan u rooreynaa adaa caadil ah adaa maxaan ku dhaha samadaada noo furay muddo naga maqneed waxaan rabnaa inaadan nagu ibtilaynin ilan walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanafsi min alamwaali walanfus wathamaraat waay marka ilaahay subxaana wa tacaala masaa'ibtan socoto ijtimaacan dartiisa inuu ilaahay subxaana wa tacaala horta roobka ilaahu naga jooji haddii afkeena maahan waxaan leenahay ilaahu subxaana wa tacaala raxmadaada waa u baahannahay daqiiqadna kama maaragne intaad noogu talagashay adaa og annaga ma ogin masaa'ibtaas ilaahay subxaana wa tacaala raxmaddaas uu dhexgeliyey kulligeen waxaa mas-uuliyiin ka nahay shacbigii dadkii lagu daysanayaan nahay dadkii diinta hogaanka u hayaan nahay dadkii ummadda fiirsanaysaan nahay waxaana laga rabaa meesha aan istaagna inaan ka istaagno arrintaas ayadaa aan u qunno oo maxaan ku idhaahdaa culimmada uu hogaaminayo sheekh maxamuud cabdilbaari guddiyada dhisan oo arrintaas ayadaa ka shaqaynaya inaan maxaan ku idhaahdaa annaga nafteen dhinaceen aan ka kaabno annagoo isku xiran oo calaa yadin waaxid ah
meelo ka dhaafnay mas-uuliyiintaas oo ku hadlayaan xuska munaasabadda nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korshe ilaahay weelo oo geekala ka qubaday magaalada baydhabo si barnaamijka kulanka warsanka dhegeystaan baa mas-uuliyiinta xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo weliba ku hadleena xaaladda nololeed ee maxaabuusta xabsiga dhexe ka jirta wariyagan mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo weliba uuse la kulmay taliyaha xabsiga degmada baydhabo iyo weliba kan koonfur galbeed welibana uku waramayna xaaladda xabsiga iyo si dadka meelisay ka jara iyo un noolin waa dhawaay walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa gaashaanlo sare nuur ibraahim nuur ahna taliyaha xabsiga degmada baydhabo xabsiga dhexe degmada baydhabo
gaashaanle taliya gaashaanlo sare gaashaanle sare nuur xabsiga dhexe ee degmada baydhabo xaaladda waqtigan uu ka sugan yahay bal unku horeyntin goorbi wallaahi alxamdulilah faayna dhibma jara isku faylana marka afka reewinka dhibay kii aaday bartiga ka hadalay raallaadaya dhimale lamadaba soomaalilaya marka nabadaa ka jirtaa wax dhibe male alxamdulilaahi rabbialcaalamiin daawo waa haysanaa hadda alxamdulilaah wixii kaleo dowladda ay noogu talagashayna waa haysanaa wax dhib ee ma qabna aadan u fiicannahay roob waa helnay barwaaqo waaye dhulka waa noo qabooba kaliishii iyo kuleelkii iyo wixii ma laha cudurna waa ka faynaa hataa adduumadii maalin hore waana bilowda hadiiba la daaweeyey alxamdulilah wax dhib a ma ka jiraan
maxaabiista dhiniyaal iyo shil dugun oo lambala miilka eedeysan oo kale xaaladatiiti haddaad inin korbidiyoon haa maxbiista isku dembi ma ahan si kasta oo dembi oo dunida yaalla ayaa lagu soo kala eedeeyey wixii maaragtay kasoo baxana maxkamadda u taalla maxkamadda ku shaqale annaga waa haynaynaa bas haasmaan leenahay marka qaybta noogu aadan waxaa waaya inaan hayno oon xanaanayno oon wax barno meeshan hadda aan ku jirno waxaa waaye meeshii oo wax lagu barayo maxaabiista waktiga hadda aan joogno cashirkii waa ka baxeen waa xaroodeen waxaan aad arkaysiin kitaabahan iyo waxaan meesha yaallo waa waxay ku baranayeen maadi iyo diiniba labadaba waa la baraa baloona ay dheelaan wax dhiba ma laha aaday u fiican yihiin
taniye shalay idaacadda warsan maybaa kubahay war sheegay in lankumid ee maxaabiista ka jirta ee xabsiga dhexe iso xaaladda caafimaad hala gudboonaati iraafmadiuna kooni lankinili kulan sideen sidii lanin sheegina ma hayna mayga kalife maxaabiista ee xabsiga dhexe ka jara inay arintatan oo kale iyo marmar sheegaan iyo xaaladii oo nafaylata caafimaad kubaan
horta maxbiis haddii uu nin soo dilo iyo haddii naa kufsado iyo haddii xoolo dad u dhaco iyo haddii oo maaragtaye wax kasta uu sameeya markuu inta soo galo wuxuu leeyahay aniga cadaalad daraa ligu xiray wax aan ahayba male malaa'igaan ahay aniga marka ninka aad hadda sheegaysa shalay waa xanuunsanahay u yidhaahday daawaa noo taalla noocba nooca daawadii noo taallaan yidhaahday dhakhtaraa noo jooga wuxuu yidhaahday daawo idinka aada leedihiin haddii janno lagu galaya anay mucunaayo de daawada dawladdaa keentay adigaana lagu keenay haddaad cunaynin haddee iska xaroow baan idhi adiga meeshaada gal combyuter aan rabaa buu yidhi ilii saaro oo yacni combyuter aan u baxo kii xurta ahaayaba combyuter aan helihaynin dhibkiisa maaragtay qarash annaga aan uga bixino combyuter aan ku saarnana uma hayn marka sidaas awgeedaa u niri meeshaada joog daawo inay taallana idinkaaba ishiina ku arkaya hadda sawiraadka qaadanaysiin
maxaabiista markii aragtitan oo kale iyo suubiyaan oo daawad iyo diidaan haddana iyo xanuunsiiyin isagama siina gudboon maya maba xa- nin xanuunsan daawo maba diidaba ninka ma xanuunsaneenba ujeed kala watay in banaanka oo loo bixiyo oo dad uu diyaarsaday wax ehel soo weeraraa oo saas lagu furto oo askari iyo labaa raacaya noocaasaa annaga u aragnay maayna nin buka nin wax u diidaya male daawadii lagu daaweyn lahaa annagaaba hayna marka haddii annaga aan daaweyn wayno leh aan dhakhtar u gudbinaynaa marka ninkaan saaka idin keena nin daawo nin buka muu idin leeka isaga hadda ma xukuman yahay maya ma xukunno waa rumaan waaye
markaas oo lagama yaabo cadaalad darro tirsanayo oo uu leeyahay waxaa lagu haystaa waxaan dembi ahayn waxaa dembi eh iyo dembi la-aan annaga shuqul kuma lihin maxkamadaa soo xirtay ilaah waa kuu roon yahay maxkamadaas iyo dadkii keenay boliis iyo si ay d- waxaas qolada baaraha iyo maxkamadaa la warsanaa annaga sharci muu ku xiran yahay sharci darre muu ku xiran yahay agtaayna kama socoto hawsha ciidanka asluubtu maxay tahay maanta hoosha ciidanka asluubta waxay tahay annaga dad ma soo qabanno kiis ma soo baarno maxkamad ma geyno wixii lasoo rumaan gareeyo oo waaran la yidhaahdo lasoo gooyo ninkaasaan ka qabanna annaga waarankaasaan ku shaqaynaa oo naloo keeno kaasaan haynaynaa ilaa iyo ilaa iyo xukun iyo intii laga xukumayo oo xabsi ku haynta ay tahay labadaba Eh, maxaa kaloo ciidanka asluubta uu- uu- uu siiyaa dadka maxaabiista ah ee ku xiran xabsiga dhexe wuxuu siiyaa raashiinaa la siiyaa biyaha waa kana guryaha waxaa ugu jiraa nalaa ku jiraa guriga marwaaxadaa ugu xiran ee saacada waa maaragtay lafa waa lasoo sii daayaa banaanka ay joogaan waa qabaystaan waa soo kaadiyaan inti inti dad u baahan yahay qabsadaan wakti ay leeyihiin waktigaas haddii la gaaro subaxdii hore afar saac iyo shan saac haddii la gaaro waa la xareeyaa galabtii toban saaca haddana lasoo sii daayna musqulaha ay galayeen waa qabaysanayeen waa raashin ay cunayaan haddana waa la xareynaa kow iyo toban saac tusaale ahaan qof bay maxkamadda soo xukuntay xabsigaa lagu xiray waxaa laga haba shan sanaa lagu xukumi karaa ku xabsi daahina lagu xukumi karaa ku muddaa lagu xukumayaa kuna dibaa lagu xukumaya marka intaas ay xabsiga ku hayaan marka laga reebo raashiinka iyo daawadii iyo waxaa siisaan qofka muxuu kaloo xabsiga ka helaya sida banaanka ma fadhiisan karaa oo dadweynaha waxay qabaan aragti ah qofka hadduu marba maxbuus noqdo inuusan heli karin access uu ku dhaqdhaqaaqo ma jirto waxaas waaba kuu sheegayba habeenkii markuu baryo halka saac waa la furayaa saddex saaci bar ilaa afar saac intaas banaanku jooga xor way dharuu dhaqanayaa meel musqulaha wax walba waa maaragtay waa waa istifiidaya ehelkiisaa imaanaya waa lala kulminaya raashiinaa loo keenayaa oo asaa maaragtay loo geynaya ayagaa dadkii ninkii ehelkiisa u imaaday raashiinka loo keeno waa loo yeeraa waa ehelkiiaa lala kulmiya waa iswareystaan nabadda iswarsadaan fii amaanillah raashinka usoo qaadana waa xanoona marka wax badan oo oo tafsiilaad ah oo dheeri ah loo sameeya horta barnaamijka oo tabsi ku dareer ciidanka asluubta wadanka wadanka maalihii lafdhabartii ee dowladdu way aan magaay may laleeya aadan ali axmed gaashanla sar aadan ali axmed taliha qeybta ciidanka asluubta koonfur galbeed xabsigan way ka dareertay ka dareertay daruuso badan ashari laku qaadade sharqaana laku barade balooni laku dheehe midho hurnimo ha- un waa- maalin ana waa la dabaraayo inaan taxabsame horta ma aha dugsu ma habsi ma ah habsidaas dowladda ka shaqaysa dhoon na ogaas ah noocaas hadda muqdisho mid aseete yo baabur suubiye makaaniku yo alwaax sariir suubiye yo motoorka shaqeeye yo bulukiitu suubiye yo eh, habse dhise dhismaha da- wadanka tika dareera de- eh, muqdisho madi laseet yo un badan intaas dhan hab- qaab qabse ka dareer waay ciidanka asluubta liliyi macalamaynti wadanku waay walaa dad barahayn ma una dad horta dad hati walaa tumahayna iyo malaa daawlin diidi iyo walaa shay walaa inta jerma asharku si margaa tamati meelo la kala kaay kutuba inta la qaadan daawada banka la ku diinta taad wasaaradda caafimaadka shay iyo yunido waha gadi baaha jarti baaha saata ba jartale madowolo ono lan wadankan dadkona banka jara dawladdiida inta lug lan lan shay banka jaro inta hiringa jir sa iska dheeli tirin iska dheeli tiri ma iska dheeli tiri lan wala nasheen lan walas kala jara ko galadihaa raashin kalisheen mar reebaha kulooki walshahay baaha jarta awje wila wala nin dhammaan baaha jarta awje kulooki dan reebaashin lan lan shay lika reebay malaro ki banka jaro lan la kala kaabi wala idon saasa war hadhiye halsa la dhii ilaa afar saa baan guriga tinma hiiridaayan dhalateyda yordhigadaay madi dhalateyda injigan walaasi lon berertaasi nadaamkaasaan dhigadare habsi ka jare daawili indiidi i wali tumi i walaasi intama jara on adunaga dugsi ma jeedi maalinka ma isuubiya ini tarbiya mun tarbiyati awlaadi oo kale tarbiyati unwaa toosin alani loo fista samen toosisi idinka asluubta maha idinka tana kale maa bis inti toosi lanka shalay lanka dhalay haka aasi intooba kooy salaati kudoo bilaaway lanka shalay derbiji faayle kunoo fiashish dhuwaay hoo bunta kooy tukushi bilaaway wala tababar shee qabno wal kala zaayide maka daro wala dhisin shay walba maka jara idinka asluub waalid waay laakiin waalidii bankaa kaasi waalidka lamaad asluuba kooba kaasi hadee kolley kaas haalji ibs ilaahay og
Sahab, Comedy, Ismail, Party!
اوكي انت جاي انت جاي باوي ورا شيء كان من دونه يسجل ها
een wara ka daayi wasobalin guuriyey aan booro wali asili ogayne io eeliglo usbuhalma ah saxaab company sbel bartis caalamiyaha bulshooy ogaala onlanki haaye elbiye wa orore abaarlanki galona meel aaringe aan guuraya isbeer baaburlanki fadawna saxaab company isbeer baartisan ororay ila wali jeelaa uurka anroona afarshee meel taalla ma'ee agalbireed isbeer baartis ee isjiid inwiinyaa bushkileeto inyaryi alaabtiyo hayku oombateena bulshoy oroora saxaab company isbeer baartis andumeedanaya afarboolin ku fadhiya albar moose faraay i iskaameentada oo halawtay arnajiridee waxa ku ereeyey intasiinka akaaseen mudun agalbereed baabuur waa isinfalaasaan inkaseeda bulshooy saxaab company isbeer bartis saxaab company isbeer bartis wayba isinku helaasan dhammaan qalabka oo isbeerka baaburta sida motoorada oo nooc welbile luga baaburta batariga baaburta aashitada qalabka mootooyinka oo nooc kasta le oolii motoor mooto bajaajyaal oo nooc kasta le mooto lama lugaadley bashkaleetiya iyo isbeer kale oo fara badan inkaseeda walaalayaal saxaab company isbeer bartis ogaada bulshoy hamar malanku adeega wayba ususu toos enkiirinya abudabey saxaab company isbeer bartis iyo weliba usaa ka horjeedaya station yarooga ama walaay faahfaahin kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal shan konton iyo shan tumi toddoba soddon iyo kow eberli hal shan siyeetan sagaal iyo saddex toddobaatii kow eberli hal shan afartii kow soddon iyo li siyeetan ama eberli hal sagaal lixdii iyo li eber afar afartii afar ama gmail kuuseeye saxaab com at gmail dot com haddaba bulsha ay ballantaan waliba antino ku ombana Sahab, Comedy, Ismail, Party!
اوكي انت جاي انت جاي باوي ورا شيء كان من دونه يسجل ها
kulanka warsan iyo dhegaystayaal welila dareertan xasan sheekh maxamuud madaweynagii hore ee dowladda federaalk soomaaliya yimaba sheegay intii dowladda soomaaliya si ula kaca ah iyo geedka aan iskadeeshi intii baadiyeeda safar iyo kaseeda lahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xasan sheekh maxamuud maba sheegay intii saacado kooban la kaxayri garoonka diyaarado ee muqdisho islamarkaasina dowladda dhexe ee soomaaliya ku dambeeytay falkaas maba uuse sheegay intii mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya iyo dhibaato ku weedaan garoonka diyaarado ee magaalada muqdisho dowladda yamaba sheegay intii marmarsiyo ka dhakatay intii garoonka beledweyne iyo biyo fadhiyaan laakiin taasay iyo been abuur ata geekan iyo ka degan garoonka diyaarado si xor ah shacabka soomaaliyeed iyo anka baaqi midnimo wadajir mabana uuse sheegay intii dowladda soomaaliya iyo weerarka eto qof walba islamarkaasayna iyo weda caburin xoog leh suusa warkaan dhig hatabaa intaasi weliba jawaab ku biyey oo isuuna ku hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare mar uusoo ku hadlaay madaxweynaalkii hore ee soomaaliya oo geeka mar laskaday intii la xaniba yimiba uuse sheegay anti dhacdadaas walba aan ku jirna maybana uuse sheegay intii mas-uuliyiintaas ay mas-uuliyiin qaran waana lambaahanyi intii ixtiraamka iyo sharaftiyo mudanyin la dhowra mayba sheegay inti si nabadgelye magaalada beledweyne aan kooyang walaagiyo ummadanka taragalaan wadeegna iyo hadeersiyen dhegeystayaal barnaamijka kulanka warsan iyo uu kantahay gabagabeena waliba sin ugu tabaanay qasiidanaba ammaane وتكريمهم وأزكى تحيات على المصطفى المختار خير البريات اللهم صل وسلم عليه رسول الله قلبي مطيب بحسن بدا في وجهك نور كلامي ويا حبيب الله أنت اعتمادنا وأنت رجانا عند كل وروائي يا خلال الرحمن يا بجة الورى يا مجمع الخيرات جاوك ومشراعي اللهم صل وسلم عليه الإسلام والذنب هائم لفضلك يا هدي المحيا مما يعي اللهم صل وسلم عليه يا جيران فالعند صابت دموعي وفي قلبي يزيد تضلعي اللهم صل وسلم عليه إذا أما السماء هبت بنجد فزيد شدوني واشرب إلى خير مرضاعي اللهم صل وسلم عليه يا بشر وادي العقيق وحاجرا تخياط ولعلوان ترجعي اللهم صل وسلم عليه يا راشقا خير الأنعام محمد هلما إلى مسجد العليا وأصنعي اللهم صل وسلم عليه الكبرى والرحمة التي تجلى بها الرحمن للخالق يا أجمعي اللهم صل وسلم عليه المرتضى عم البرايا نواله ومرجعنا في كل هولي ونزاعي اللهم صل وسلم عليه كان الإبريز يسير قلبنا والمنام يصفي لكل تفجعي اللهم صل وسلم عليه والميقم الداري هو الليث للعدا والمهلك أقوام يدقاته والرضاعي اللهم صل وسلم عليه والذنب بالحوض والتعج واللواء به عند الرب في ذنوبه تشفعي اللهم صل وسلم عليه الهاشمي المصطفى ظاهر الذي شريعته سمحاء وذاته توسعي اللهم صل وسلم عليه عماد الهادي إلى خير منهجي سراج الهدى محي من نوره مشعشعي اللهم صل وسلم عليه بشير نذير ذو دعاء مخصص بسر شريف فيه لله مداعي اللهم صل وسلم عليه هداك تلك وفرحات روحنا وفائدة دهر البدن وضائي اللهم صل وسلم عليه رحمة إلى مسجد العليا الرائمة بذلك نحظى بنظره المشفى بالعروة الوثقى تغصبك العلا وقل يا طبيب داوي قلبي يا وهدعي ونادى منادى الحب حي على الفلاح كن من مجيبه بصدقك والرعي اللهم صل وسلم عليه صلاة وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المختار خير البرية صلاة وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المختار خير البرية على كل مسلم بأمره بلا يا الله المياعين وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المختار خير البرية على كل مسلم بأمره بلا يا الله المياعين وتسليم وأزكى سيأتي عمرو كما المطار فعدون على كل مسلم بأمرون يا الله المهيئين فعدون تسلمهم وأزكى تحية على الموت والمنار يا إله تكبر محبا مالك وتسير على مقامي ومرقعي وأقول وأزكى تحية على الموت والمنار يا إله لدران منظما وفي فمي نور بدوي تسطعي تسلم والباس حياتي على الموت والمطار غير بريتي عن فهم شانه وافهام معنى لا أدري كل مزدحي تسلم والباس حياتي على الموت والمطار غير خلائق كلهم إذا ما دعا داعي بصوت مزعزع وأنت تحيتي على الموت والمطالب والريحان عاشقي أرحنا بالجحاد يا عارف العلائي وتسلم والبال تحيتي على الموت والمطالب فأساد فضرم بأنوار وجه بالحياة موت ورقعي وتبقى تحيتي على الموت والمصائب غير بريتي فذر قول مبدع بلاغات قد عجز الكل مسقعي وتبقى تحيتي على الموت والمصائب غير وتضرم وأزكى تحية على المصطفى المطهر خير البرية وتضرم وأزكى تحية على المصطفى المطهر خير البرية على المصطفى المطهر خير البرية صبر المختار خير البرية اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه فسيح بريق الموجز القول مبدع بلاغاته وقد أشعت كل مصدعي وأشعت قد أرسل كل عارف كما بجروا من آب تذكير مقنعي تحن المطايا حين تجزى بذكري وتقطع شوقا كل صيفا وبرقعي إذا برد الرق الحمام بأيكة تذاكير سكان الحمى والزيرعي أسرى رب السماوات يغلطان إلى قاب قوسين البهي المسعشعين وجاهد ذات الله بعين جارة وقد خاسه المولى بقربه المرفعين الشمس تبات لم تجلى ذميمة فيا ليتني أسعى إلى خير مربعي ولو كنت قد روحا ببابي ضريحكم وعصير خدي باكيا ذا تضرعي وضعت على نفسي وكنت أطيرها ولكن رجائي في حماكم ومضمعي وإن تسعفوا بالوصل والفاض شانكم وإن تهجروا فالعدل ما تفعلوا معي ثم العتبون حلوا كل عاشق قد منهما يلحو بهيمان لا يعين ولولا سمو لم يذكر الثور أو قضاء ولا كان ذكر للعذيبين والعلعين أبي ثور وعين كذاهرا وثالان ما خايفين حنين وينبعين ورفع ربنا تلك المنازل والرضا وجاد بجهد هادر ذي تهمع بمدح المصطفى كالحمائم لأن بمدح في علاه ترفع وعصان كالابن رواحة كاللو باغتراب من المديح المرصعين على الزلات تبوات ربي ولفي جنابي للمكارم منبعي وشكار صبور وشافع ويسري إلى نيل العلاب تخشعي ولي وكان ذاكرا عن مهالك ويسيء للمولى العلا بتضرعي وكيف اروم العمر في البحر وفي وما انا في حب النبي ذو تضرعي اليه اقول كل فج دوامر اذا ما بدل وادي تجود بادمعي روحي الى نحو الحبيب يقودني تنازعه نفسي بسعي مضيعي وسلا أبدا يا شفاء قلوبي وعني يحاول ما سوى الله واسمعي سلامه وتسلمه أنت تحيتي حرمه أبدا يا شفاء قلوبنا وعني يحاول ما سوى الله واسمعي أبدا يا شفاء قلوبنا وعني يحاول ما سوى الله وادفعي أبدا يا شفاء قلوبنا وعني يحاول ما سوى الله وادفعي ربنا يا شبنا ندوره نفذ به وسار ذو محير المجمعين وتسلمه والبال يا سائلنا لكن عروض يومكم وجودوا علينا بالغنائم والصعيد تحية على المصطفى المختار خير بريتي يقول الزمن والباب تحية على المصطفى المختار خير البرية فذا المختار خير البرية فذا المختار خير البرية اللهم صل وسلم وزد ويبارك عليه صلى الله وسلم عليه وعلى ال محمد وشرفه وكرمه وعظمه ومجده ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله اجمعين فاتحه له ولتيسير المظلوم فاتحه